bismi illaahi raxmaan iraxiim madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ah ee soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud xubnaha golaha wasiirada xildhibaanada martida sharafta leh ee matalaysa qaybaha kala duwan ee ururada bulshada reerka soomaaliyeed asalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu bacdalsalaan mudanayaal iyo marwooyin maanta waxaanu halkan u joognaa hindise aada u ballaaran oo dowladda soomaaliya ay ka soo shaqaysay kaasoo lagu magacaabo dowladnimo daahfuran waxaan rabaa inaan si kooban intaana barnaamijka furitaankiisa gelin aan idinku sheego qaabka uu barnaamijku inoogu dhici doono insha allah barnaamijka waxa uu noqon doonaa aragti isdhaafsi iyo su-aale isweydiin waxa laga hadlayahna waa mawduucaas haddii ilaahay uu qadaro waxaan ku furanaynaa aayadaha qur-aanka kariimka ah cabdiraxmaan timos
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صدق الله العظيم
aada buu mahadsan yahay cabdiraxmaan mudanayaal iyo marwey barnaamijkan waxa uu si toosa uga baxayaa radio muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya waxa kale oo dadka jooga daafaha dunida qaybahooda kala duwan ay barnaamijkan ra'yigooda iyo su-aalahooda inagula soo wadaagi karaan baraha bulshada iyagoo isticmaalaya hashtagga dowladnimo daah furan haddaba waa maxay dowladnimo daah furan waxaan qadar shan ilaa toddoba daqiiqo ah siinayaa wasiirka maaliyadda mudane maxamed aadan ibraahim bal si uu xog kooban oo ku saabsan mowduucaan idinkugu sheego si aad u fahamtaan
بسم الله الرحمن الرحيم مدن مدحوينه xubnaha golaha wasiirada xubnaha golaha shacabka ururada bulshada bahda saxaafadda iyo marshaalka kale asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu maanta waa maalin taariikhi ah oo runtii bog cusub u furaysa soomaaliya dowladnimadeeda sida maaragtay saaxiibka cadaal uu ka dhawaajiyey dowladnimo daah furan macnaheedu wuxuu yahay in xukuumadda iyo dowladda guud ahaan shaqadeeda baahsan in shacabka soomaalida meel kasta ay joogaan ay la socdaan si sahal ay ula socdaan oo macluumaadka ku saabsan dowladda go-aanadeeda iyo barnaamijyadeeda ay noqdaan mid si sahlan bulshada meel kasta ay joogto ay u heli karaan waxaa kaloo arrintaas weheliya in bulshada ay wax ka weydiin karaan dowladda go-aanadeeda iyo brograamyadeeda taas micnaheed markaa wuxuu yahay in daahfurnaan ama transparency wax la yidhaahdo oo siyaado ah meesha yimaadaan xukuumadda iyo shacabkeeda haddaysan isla soconin waxaa soo baxaya mugdi mugdi mugdi iyo maaragtay war aanan jirin in laiska sheego marka dowladda iyo iyo iyo xukuumadda waxaa waajib ku ah in shacabkeeda ay ku wargeliso wixii go-aano ah ama barnaamijyo ah si taas loo helo dowladda dhammaanteeda waxaa la sameeyey barnaamij la yidhaahdo dowladnimo daahfuran oo ka dhigaya qaabka hadda loo shaqeeyo qaab ka casriyaysan oo ka gedisan waxaa laga yaabaa shacabka hadda inuusan access u lahayn xafiisyada qaarkood siduusan rabin ee security wax lasmid dartood laakiin ay rabaan keliya macluumaad marka waxaan sameynay website ama boog oo dowladda lahameeda kala gedisan dhammaantood macluumaadkooda laga helayo macluumaadka laga helaya maxaa ka mid ah marka waxaa ka mid ah wixii shuruucyo oo jira ee dowladda iyo xukuumadda ku shaqayso waxaa laga helayaa wixii barnaamijyo ah ee dowladda ku shaqayso tusaale ahaan waddanka wuxuu leeyahay miisaaniyad waxaa laga yaabaa shacabka intiisa badan inaysan ka warhaynin miisaaniyadda waddanka uu ku shaqeeyo intay la eg tahay iyo qaabka loo isticmaalo qofka canshuuri bixiyaha aan wuxuu xaq u leeyahay macluumaadkaas inuu helo marka meeshaan oo kale boggan oo kale wuxuu ku saamaxayaa sidii maaragtay macluumaadkaas loo heli lahaa marka mashruucaani ama barnaamijkaani qaabku u shaqeynaya waxay tahay ma ahan barnaamij oo hal hay-ad dowladeed keliya ku kooban ma aha hay-adaha oo dhan ayaa waxay qayb ka noqonayaan sidii ba- ma- bar- ah, ma- macluumaadkaasi ay u ahaan lahaayeen kuwo mar kastaba update ah oo maaragtay ah, oo oo maaragtay xukuumadda qaybaha kala gedisan ay meeshan soo gelinayaan haddaan wax yar aa idinka tuso aa waa waa bilow hadda aa weli ma hirgelin waa wejigii ugu horeeyey ee lagu dhisayo website-ka waxaan rabaa markaa dhowr shay inaan wax idinka tuso insha allah wuxuu noqon doonaa english iyo iyo soomaali iyo carabi buu noqon doonaa laakiin hadda qaybta ugu horeysa wuxuu noqon doonaa soomaali waxaan ku xigi doonaa english insha allah saa ka aragtaan markaa saddexdaas qaybood ayaa ugu muhiimsan oo qaybta hore aan hadda aada uga hadlay waxay tahay transparency oo daahfurnaanta ah in macluumaadka ay noqdaan kuwo meel kastaba yaallo oo tafaasiishooda leh talabaad waa isla xisaabtan waa accountability dowladda shacabkeeda waa yani shacabka dowladdu waa inuu la xisaabtamaa dowladduna waa inay u nuglaataa inay diyaar u noqotaa in la xisaabtamo waana qaybta labaad ee ee ugu muhiimsan qaybta saddexaad oo barnaamijka ugu muhiimsan waxay tahay ka qaybgalka marka maaragtay dowladda ay ay go-aansanayso go-aano ama maaragtay ha noqoto sharci dejin ha noqoto ama mashruucyo ha noqoto waxaa loo baahan yahay in shacabka ay qayb ka noqdaan barnaamijkaasi saa la socotaan shuruucda hadda marka la sameeyo waxaa la sameeyaa public consultation waxa la yidhaahdo ama bulshada ayaa loo soo bandhigaa waxaa maaragtay markhaati ka ah dhowr jeer inaan inta ugu yeernay ah, xubnaha maaragtay bul- bulshada oo markaa laga qaybgeliyey ah, sharci dejintaasi waxaa kaloo maaragtay ah, oo loo baahan yahay miisaaniyad marka la dejinayo oo kale in shacabka nafkiisa qayb ka noqdo ah, qaab dejinta miisaaniyadaas wax la mid ah marka qaybta saddex ah, saddexaad waa participationka participationka isagan macno kale wuu yeelanaa oo website-ka gudihiisa ayaa waxaa jiri doona qayb soo weydiiyaan ama macluumaad feedback ka dhiibtaan wixii ay markaasi dowladdu khuseeyo oo hay-addii khusaysan toos oo looga baahaya markaas inay ka jawaabto marka runtii waxaa maanta wax lagu faano ah ah, iyadoon cadaadis kale aysan jirin iyadoon shuruud kale aysan jirin in dowladda ay maanta go-aansatay in maaragtay ay wax ka bedesho macluumaadkii iyo qaabkii dowladda iyo shacabka isla shaqeyn jir- ay isla shaqeynayaan Um, waxaa kaloo ogtihiin soomaaliya in mar kastaba lagu tilmaamo waddan corruption badan lagu tilmaamo runtii marka la leeyahay corruption aa jira waa perception waa xaqiiq maaha mar kasta waa perception perceptionkaasina waxaa sal u ah macluumaadka qofka shacabka ah hadduusan haysanin macluumaadkii u baahnaa oo uusan ka helin dowladda toos uusan uga helin waxaa dhacaysa marka in macluumaadka si kale uu u helo isagoo qaldan marka barnaamijkani wuxuu saamaxayaa in dowladda iyada si toos ah macluumaadkii shacabkeeda ay u gudbiso Ah, tan labaad waa tii aan ka hadlay inaan ku noqdo marawi marka qaabka loo shaqeyna waxay tahay waxaa jiri doona guddi guddigaas oo ka koobnaan doonaan dhammaan inta hay-adaha ah, maaragtay ugu waaweyn ah, dowladda hay-adahaas ah, dhanna waxay maamuli doonaan barnaamijkaas ma jiri doono hal hay-ad oo keliga ku koobnaan doonta ta labaad waxaa jiri doono dad shaqaale ah oo u go-an arrintaasi oo wasaaradaha iyo hay-adaha dowladda laga howlgelin doono oo mashruucan keliya ay ka shaqeyn doonaan insha allah marka waxaa kaloo markaa jiri doono wasaarad kasta ama hay-ad kasta inay meeshan ku leedahay link oo website-ka iyaga ay leeyihiin si toos loogu geli karo marka meesha waxaa soo geli doona mashruuc macluumaad aada u tiro badan waxaa kaloo meesha ku jiri doona kontraadyada dowladdu bixiso Ah, hadda ma arkaysid kontraad dowlad bixisay oo meel ku daawac ma arkaysid insha allah qorshaha waxaa noogu jira meeshan in um, qandaraasyada la bixiyo oo loo bixin doono si tartan furan leh taas waxay qayb ka tahay iyadana maaragtay waa la socotaan in ah, maaragtay sharcigii oo maaragtay ah, ah, iibka qaranka in la ansixiyey bishii december kaasna wuxuu farayaa in qandaraas kastoo la bixinayo in tartan furan lagu fi- lagu bixiyo waxay qayb ka tahay iyadana saas oo kale dahafurnaantay qayb ka tahay qandaraaskii lagu guulaystana in iyadana saas oo kale lasoo bandhigo si marka meesha uga baxaan su-aalo tiro badan marka saa la socotaan hadda macluumaadka ugu horey aan gelinay waxaa ka mid ah ah, miisaaniyadda ka mid ah miisaaniyadda hadda haddaad fiirisaan ah, qeybaha sida miisaaniyadda loo kala qeybiyey ayaa ka arki kartaan meeshani inta ku baxdo maaragtay amniga ku baxdo inta maaragtay adeega bulshada ku baxdo inta maaragtay adeega oo maaragtay dawladda ku baxdo intaasna meesha ku jiraan marka anoo waqtiga ilaalinayo marka macluumaadkan hadhow waxay noqon doonaan kuwo oo maaragtay qoraal ah na way noqon doonaan kuwa graphics ahna way noqon doonaan marka macluumaadka meesha ku jiri doono ma ma ahaanayan keliya dhinaca dhaqaalaha keliya ma ahaanayan waxaa soo gelaya shaqaalaha dawladda oo kale dawladdu meeqa shaqaalay leedahay educationkooda maaragtay levelkooda oo dhinaca waxbarashada intay gaarsan tahay meeqaa maaragtay full time ah meeqaa part time ah hay-aday u kala shaqeeyan waxaas dhan macluumaadka intay soo gelayaan dhinaca dhaqdhaqaaqa dhaqaalaha xoolaha la dhoofiyo imsa xoolaha laga la dhoofiyey intee laga dhoofiyey intee loo dhoofiyey macluumaadkaas oo kale intay soo geli doonaan marka macluumaadkan ma noqon doonaan kuwo yaro kooban ma noqon karaan waxaan kaloo marka aan ayada iyadana arrinta ugu dambeysa oo participationka ah in maaragtay ururada bulshada iyagana maaragtay ay qayb ka qaataan sidii arrintan ay u hirgeli lahayd oo ay ka dhiibtaan iyagana araaboo ka dhiibtaan sida ugu sahlan ee shacabka markaas looga qayb gelin doono waktigan waa ku dheeraaday waxaan rabaa inaan intaas yada aan kusoo koobo waxaan bixin doonaa insha allah macluumaad ka ziyaada intaan marka barnaamijka uu si fiican u hirgelo wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu
calaykum salaam aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay wasiirka maaliyadda ciddii danaynaysa websitekaas ciwaankiisu waxa uu yahay data gov s o halkaas ayaa laga heli doonaa inta aanan idinka isinin waxaan rabaa waxa marti inoo ah oo inoo jooga oo su-aalaha ka jawaabi doona madaxweynaha soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud inaan dhowr su-aalood oo kooban marka hore weydiiyo mudane madaxweyne ujeeddada dowladda soomaaliya ay ka leedahay in ay shaqada noocan oo kaleeta soo bandhigto maxay tahay
بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ujeedada dowladdu ay ka leedahay barnaamijyada dabcan barnaamijkan wuxuu ka mid yahay dowlad dhisidda maalin walba meel aan ka fikirina soomaaliyana dowladnimadeedu waa in ay u shaqaysaa sida dowladnimada casriga ee caalamkao dhan ay u shaqayso waxyaabo waxaa jiro nidaamyo dhaqano caalamkao dhan uu wadaago oo qolo u gaara aanay jirin dowlad wanaaggu wuxuu ka mid yahay waxa caalamkao dhan uu wadaago oo yacni maanta laysku qiimeeyo laguna xisaabtamo taasi markaa soomaaliya caalamkana waa ka mid oo waa ku bannaan tahay in aan caalamka dunida casriga maanta siday u shaqaynayso amaay u fikirayso inaan ula shaqaynahay waa waa waajib isaaran qodob kalaad waxay tahayne waa mid diini ana waayahay oo waxa laga hadlaya waxay tahay ammaana laga hadlayaa war ammaanadii dadku iska lahaa dowladdu iyo mas-uuliyiintu wax kale maaha waa dad dadku ay soo doorteen oo ay mas-uuliyad u dhiibteen saarteen xil ammaano u dhiibteen ammaanadaasoo dhinac walba ah waxa wax ugu habboon ee noloshooda dunida iyo tooda aakhira hagaajinaya in ay ku horkacaan oo ay u sameeyaan waayo su-aasha marka haddaan usoo noqda laba arrimood mid waayo waxaa dowladda soomaaliya waxay soo gaartay maanta inay ka jawaabto in ay la jaan qaadayso dowladnimada casriga iyo dowlad wanaagga sida adduunyadu ay u taqaano maanta yacni qarniga yacni kow iyo labaatanaad ee yacni arrinta muxuu ahay ama edegnimada ay socoto qaybaan ka nahay marka maka ma ka maqnaan karno waajibay nagu tahay sida caalamku u dhaqmo oo wanaagsan oo la isku raacsan yahay inaan annaguna u dhaqanno daahfurnaanta iyo hufnaantu waxay ka mid yihiin waxyaabaha ugu horeeya ee lagu cabiro dowlad wanaagga in dowladdaani qarniga kow iyo labaatanaad ee maanta la joogdino asagaah sir aan la heli karin ma jirto wax walba waxay technologigaas casriga oo la wada isticmaalayay ku jiraan yacni war intaanoo lacag ahaa dowladda soo gasho sidaanay u bixisaa intaanoo fursadood ayay dowladdu bixisaa sidaanayna u bixisaa in la yidhahdo macnaheedu maaha waxaas dowladdu ay soo bandhigi doonto oo lacagta sida loo qarash gareeyo ah oo fursadaha muwaadiniinta sida loogu qaybiyo oo ay u helaan iyo wadiiqada iyo waddada loo maro ah ma aha in ay khalad la-aan doonaan khaladaadaa ka soo bixi doono cilladay yeelan doonaan dhammaanteen wax oo bini aadam sameeye waay laakiin waxaan rabnaa waxaas qaladaa ku jira haddii la yidhaahne in inta la dhagaysto cidda dowladda u haysa mas-uulka ka ah isla markiiba qaladkii intay qirato inay saxdo oo la yidhaahdo ha bajetkii miisaaniyadda madaxii sidaas ahaa sidii la rabo kuma bixin meeshaasuu ka qaldamay sidaasaana la saxay waktigaasaana la saxay qandaraasaa dowladdu bixinaysay qandaraaskii dowladdu bixiso waa sidaas sidaasaa loo tartamay ciddaasaa ku guulaysatay asbaabtii ugu guulaysatayna waa kow laba saddex ciddii ku guulaysatay oo qandaraaska dowladda la siiyey wixii qandaraaska lagula galay waa qabatay kow lama saddexay qabatay afar iyo shanay qaban weyday sidaasaa loola dhaqmay lacagaa laga jaray ganaaxaa la saaray qandaraaskaa laga joojiyey wixii haddii loo soo muddaa la siiyey inay wixii wax wad xalku siduu doonahaado laakiin waxa muhiimkaa waxay tahay waxa dowladda dhexdeeda ka jira shan iyo labaatanka wasiir iyo shan iyo labaatanka wasaaradood dadka u shaqeeya iyo xafiiska madaxweynaha iyo xafiiska privaska iyo baarlamaanka dhowrka boqoloo qofoo marka laysku geeyo intaas inaanay ku ekaan ee dhowr iyo tobanka milyan ee soomaalida ay arki karaan maalan hadda wasiirku wuxuu noo tusiyey noonana muujiyey in website la sameeyo websitekaasina ou interactive yahay oo mid lala macaamili karo oo wax laga baaran karo wax laga ogaan karo uu yahay soomaalida dhammaanteed laakiin internet ma wada qabto soo maaha sidoo kale dowladda waxaa laga rabaa qaab kale oo soomaalida aan internetka accesska u lahayn macluumaadka ay ku heli karto tabeelooyin ha lagu dhejiyo waxa lagu dhejiyo waxa ugu daran waxay tahay qofka muwaadinka war helaa tala hel ayaa soomaalida kuma baajida qofka muwaadinka markuu war hayo waxa xuquuqda uu leeyahay uu og yahay waajibka laga rabana uu og yahay qofkaasi uu saxmaya maalan dowladdu lacagay qaadaa meeqo qofood oo dalka soomaaliyeed dadka soomaaliyeed ka mid ahaa taqaano lacagahaas la qaadaahi inta ay yihiin iyo sida ay kala yihiin meeqaa taqaano oo og waa dad aada u tala yaraa ogay wixii dhiib la yaraa uu iska dhiibaa leanna haddaanu dhiibin wixii uu rabay ma helayo marka in oo ninkan xafiiska fadhiya xafiiska aanu lahayn wax ku leeyahay waa in maalan meesha lagu dhejiyaa waxaas haddaad rabtid canshuurta noocaasaa lagaa rabaa adeegaas haddaa rabtid lacagta noocaasaa lagaa rabaa inay meeshaas ku dhegan tahay oo public ay tahay oo aanay qarsoonen oo aanay ku xirnayn ninkan meesha fadhiya ama gabadhan meesha fadhida iyo kutubada ay haysato ee qaanada ugu jira bas inaanay ku ekaanin ee wixii ay bannaanka yaallaan oo la og yahay oo magaalada meelo badan lagu dhejiyo oo xafiisyadu ay ku dhiganaan maalan dadka inta fadhiya iyo dadka in badan oo ka mid a waa safraan caalamkay u safraan meel kastay tagaan caalamka markaa tagtid aarboorada iyo meelaha laga gala haddaad aragto maalan viisayaasha lacagtooda ku dhegan viisaha noocaasa lacagtiisa waa intaas viisaha noocaasa lacagtiisa waa intaas kaasna waa intaas qofku marka kuma kuma saqajaami karo bil viisa haddaad rabtid soddon dollar lagaa rabaa saddex bilood viisa haddaa rabtid sideetan dollar lagaa rabaa way ku qoran tahay kama been sheegi karo qofka marka adigana adigoo war warka meeshaa ku dheganna war oo qof ku dhegsaday ama qarsoon marka waxaan rabna waxay tahay daahfurnaantu waa waxaas qofka muwaadinka inuu og yahay waxa waajibka ku ah ee laga rabo iyo inta ay la egyihiin iyo inuu kalsooni ku dhiibo aanu ku dhiibin marka sida haddaate looga dhawaajiyey waxaani waa waxa afka qalaad ugu yidhahdahay perception ama lamood aniga waxaan ismoodsiinayaa balaayadan uun gabadhan ama ninkan xafiiska fadhiya uun lacagtan iska qaadanaya eh meel la tegi mayse eh laakiin dee haddaanan dhiibin wax heli maaye iga waa aaminaad qofku iska dhaadhiciyey laakiin markuu waxaasoo dhan ogyahay aaminaadaas qaldan oo iska dhaadhiciyey oo laga yaabo qofka xafiiska fadhiya si nadiifa inuu inuu inuu ugu shaqeeyo wixii waajibka lagu lahaa bes uu ka qaaday haddana qofkii ma jirto wax u caddaynaya waxaan inay ahaayeen wixii waajibkaa lagu lahaa iyo wax qofkan meesha fadhiya oo ku ijbaaro oo ku qasbayo oo ku waxeelayna marka daahfurnaantu waa sidaas ra'yi inay dadku leeyihiin waxaas meeshaas waa ku qaldaneed bajetka meeshaas ma mudneen in qarashkaas lagu bixiyo wixii loogu talagalay laguma bixinin muxuu ahay maalan iibka qaranka hadda dalkeena shan iyo labaatan sano kadib maal dhaweytaa baarlamaanka wuxuu baasgareeyey qaanuunkii iibka qaranka guddiga iibka qaranka oo hadda kubeelgaaro weli dhammaystirmayana waa la sameeyey hadda wixii ka dambeeya marka adeeg dowladda haddiiba la bixinayo xafiid halkaas waxaa lagu soo qori doonaa lagu ogaan doonaa meeqa lacagtu hadday gaarto ayaa in tartan la geliyey ay tahay meeqa ayaana tartan u baahnayn hal balognoodaan rabaa haddaan iraado oo muxuu ahay kun shilin joogo tartan iyo advertisement baa la gelinayaa waa maya intay ka bilaabataa lacagta dowladda tartanka loo gelayo marka la bixinayo boqol dollar laba boqoloo dollar milyan toban milyan wixii wax unbaa la dhihi doonaa oo qaanuunku uu fasixi doonaa muhiimadda marka ugu weyn oo barnaamijkan loo sameeyo waxay tahay caalamku siduu u dhaqmo inaan u dhaqanno caalamka wanaagsan weliba caalamkao dhan maaha caalamkao dhan sidaa uma dhaqo maanta soomaaliya waxay samaynaysaa dowlado badan oo burbur aanu ku dhicin dagaal sokeeya aan soo marin oon dhibaato aan qabin oo weliba dowlad soo ahaa ayaan qabin nidaamkan oo aan samaysanin weli soomaaliya eh, intaasoo muddo ah kadib waa bilowdha waa samaynaynaa waxaan rabnaa caalamku inuuna fahmo in aan dowlad saxahoo qurxoon oo hanaagsan dowladaha ku shaqaysa waa kow midda labaadna waxay tahay muwaadiniinteenna oo aan mas-uulka ka nahay xilka noo dhiibtay ammaanaday noo dhiibteen sidaan u hayno war waa qalloocantahay intay ka qaldantay ka toosiya hala yidhahdaan ama waad gudateen allay lehe sidii muxuu ah loogu talagalaad u gudateen hana la yidhaahdo muhiimadda ugu weyn oo barnaamijkan loo sameeyey sidaasay ahayd
aad baad u mahadsan tahay mudane madaxweyne idinkaan rabaa inaan een, idin siiyo mudan yaali marwooyin ka hor waxaan rabaa in aan idinka codsado si ee, fursad badan aad u heshaan madaxweynaha saddex saddex iyo afar afar qof ayuu su-aalaha uga jawaabi doonaa waxaan codsanaynaa in lasoo gaabiyo ararta islamarkaana su-aalaha toos loo aado waxaa kaloo xusuusnaga waxaan ka hadlaynahay waa mawduuca halkaas ku qoran oo keliya oo la yidhaahdo ee, dowladnimo da furan iyo wixii la xiriira waa mahadsantiin gacanta ha taago qofka raba sheekh nuur ayaan ku bilaabi doonaa qof kastana ha noo sheego meesha uu ka socdo iyo magaciisa
kasoo qayb gashay waa salaamadkiina asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu salaan kadib su-aashayda waxaan usoo jeedinayaa qaab ka kala ahaanaan usoo jeedinayaa intay su-aashu qaadanayso baan insha allah kusoo koobi mawduucan horta lasoo qadimay waa loo baahan yahay wuuna fiican yahay ilaahayna kii hirgamka ka dhigo waa mawduuc soomaalidu u baahan tahay hataa waxaaba dhib inoogu filan sanad walba in la yidhahdo waa wadanka ugu barashada badan waxaan rabaa inaan idiin sheego hal shay oo muhimaa jirta haddii waxaan ee, qofku dadkan waxay noo maamulayaan ama wasiir ha noqdo wax ka hooseeya ha noqdo waxa maaliyadda ku saabsan maaliyaddu waa shay muhim waa casabul xayaa waa xid- waa xididkeeda ay nolosha hadday ayado halowda noloshii oo dhan way halaabo oo waan dumayna wadankii ma soconayo waxaan marka u baahannahay haddii hadda qawaaniin aan u dejino o dhan waa qofki waa la dabageli waa la xidhi keliya waxaa weeye qofkan si uu wax u kala basbasriyo ma weynayo si uu wax u kala duxisiiyo ma weynayo qalin buu haystaa waxaasoo dhan waxaa aniga igala muhiimsan dadka ee, meelahaasoo kale ka shaqaynaya waxaan madaxweynaha shada waa ammaano waa run waa ammaano inuu garanayo waxaan ammaanay inay qalbigiisa ku jirta muraaqabatullah war ilaahay waa samiic oo basiir haddaad xasan sheekh iyo fargeetiya ka dhuumatid iyo ciddii shuqul ku leh rabbulcaalamiin baa ku arkaya xoolaha marka laga xado masalan hal qof iyo marka qaran dhan shacab soomaaliyeed oo dhan la dhaco way kala dembi weyn intaasoo dhan baa aakhira kuleediga ku qaban oo la ilaahay ow xaqa nagi ayuu dhacay marka talada aan soo jeedinayo waxaa weeye ee, sh- wasaaradaha oo dhan isbuucii ha loo sameeyo maalin kulligood la qasbo macal wasiirka in lasoo wasaaradda lasoo joojiyo sheekh loogu yeedho ilaahay la xasuusiyo iyo mas-uuliyadda camalkana ayaan camalka itqaan iyo waxaa la rabaa sida u fiican in loo qabto ilaahayna in lagaga cabsado marka meesha muraaqaba ka maqan alla ka cabsi alla ka cabsi seenu helaa qof soomaaliyahoo fayow oo saxiixa seenu helaa waad mahadsanta waad mahadsan tahay sheekh nuur yaa ku xiga oo ninkaas ninka dhalinyarada magacaaga meesha ka socoto walaa noogu bilow
السلام عليكم ومعي عبد الله عبد محمد القسعة الصومالي يوث ديفلوبمنت وحنا عايزين نبتدي madaxweyne waxaan jeclaan lahaa iyo wasiirada iyo dhammaan kasoo qaybgalka inaan weydiiyo su-aashaas oo kale arrinta meesha ka muuqato haddii la yidhahdo hufnaan iyo isla xisaabtamid waxay saameynaysaa cid walba mas-uule haddii aan u laabto su-aasheeda oo ah waxaa jiro ciidamada wadanka jooga oo hadda u kala nabadjubida u jooga sida hadda ha noqdeen kuwan wadamada soo yimaaday oo biskidi rabtaamanaya wax shuruuc ama nidaam oo lala xisaabtami karo ama lagula xisaabtami karo ama hufnaan oo dowladda u dejisay ma jirtaa hadii haddii aan lahnay ururada bulshada waxaan isku daynay inaan la xisaabtano guri sambal baa usoo qaatay wiil yara oo ciidamada amison ay baabuurka tiraarsiiyeen ilaa hadda xawoogaysa la helay soo marka arrintan anagoo ka faa'iidaysanaya hufnaan iyo accountability ama isla xisaabtamid wiilkaas maskiinka ee xaqiisa lagu heli karaa haddii aan example wal ku gasado arrinta dhalacdo ka dhacday waxaa weye waa great relation waxaan ka shaqaynaa hayu maray marka naan see lagu heli karaa dadkaas tacadiyad iciyey ama shaksiyaadka qaladaadka sameeyey maadaama barnaamijkan iyo barnaamij oo lasla xisaabtami doono waqaashin asala calaykum mahadsanid walaal waan siin doonaa wiilkaas kaleeto ha weydiiyo wiilkaa kaleeto ku xiga kadibna gabadhaas baan siin doonaa markastana xusuusnaada inaan mawduuca laga bixin waa mahadsantihi wadi soo gaaraysaa dhammaanta
magacayga waxaa la yidhahdaa ugu horeyn axmed yiri suulle waxaan ka socdaa somali youth development foundation waxaan rabaa inaan idin salaamo salaan loo dhan yahay qof kasta mas-uuliyadiisa reetalka uu meesha ku fadhiyo iyo karaamadiisa qof ahaaneed baan ku salaamaya yani haddaan kala qaadqaadaan dowgolaha wasiirada baarlamaanka kan kan kan waxaan ka baqay dadka qaarna ka dhow hadhow markaa salaan loo dhan yahay idin salaamay dhammaantiin madaxweynaha assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu su-aasheedu waxay tahay horta programkani waa program aad u qurux badan maanta dowladda soomaaliya bilowday waan soo dhaweynaynaa waana kugu hambalyananaa mudane madaxweyne waxaan rabaa marka su-aasha inaan hore u galo saddex qodob oo runtii adduunyada horumarka ee aada ugu xisaabtanta waa meesha ku jirtay mid wuxuu ahaa accountability midna wuxuu ahaa transparency midna wuxuu ahaa participation waana saddexdaas qodob saddex jiiro aad adagu iyo dowladnimadu ay ku dhismi karto dowlad iyo shacabkeedan isku aamini karaan marka su-aasha aan qabaa waxay tahay inta badan soomaaliya waxaa lagu eedayaa inay corruption samayso oo la yidhahdo wadamada adduunka ugu hooseeya cidi kama hooseyso waa leeqalka ugu hooseeya corruption annaga wayna xanuunjinaysaa dadka soomaali baan mar hadna dhibaatadaas dalkayaga iyo dadkayaga sawirka noocaas ee mar walba in laga gudbiyo laga faafiyo waxaana la sheegay wasiiradu sheegay waxaa inay perception tahay in meel lagu xaqiijaysan jirin yacni wax cid ka dhaadhiciyo iska dhaadhicinta laakiin waxaan rabnaa marka mar haddii programkan lakin waxaan qabaa dowladda soomaaliya inay u istaagtay programkaas perceptionka ahaa ee laga haytay soomaaliya inay tahay dee wadanka ugu hooseeya dunida masuq maasuq ku jiro waxaan is leeyahay meelaha masuq maasuqa ka dhexo waxaa ugu badan ee wasaaradaha marka la yidhaahdo la yidhaahdo mishaar la bixinaya nin ciidan oo kale mishaarkiis ama qofku la yidhahdo civil service mishaarkiis waa la yaqaanaa inta uu qaato waxaa laga yaabaa si toosa in loo siiyo mishaarkiisa kaas boqolkayga dolcani waxba lagama jaran karo qaab lama soqmaasoo lama garan karayo lugti ila anaa soo taagan oo qaylinaya laakiin markay wasaaraduhu mashruuc samaynayaan waxaa jirta brogram ah national bankiga inuusan shaqaynaynin wasaaraddii iyo ciddii brograamka la qabanaysay intay akoon furtaan akoontaas kadib hadhowtana iskula xisaabtami doontaa aysan jirin qaab loo xisaabiyana aan looqon su-aasheedu marka waxay tahay inuu soo koobay programkan transparencyga hadda la keenay oo daahfurnaan iyo xisaabtamid ay meesha ku jirto macquul ma tahay programkan dowladda soomaaliya way ka go-anta ka-goonaanshaan meesha ku aragnaa macquul ma tahay maanta bulshadii soomaaliyeedaan nahay waxaan ku qalbisanahay qof soomaaliya oo hanti soomaaliyeed loo salayta mas-uuliyad loo dhiibay inta lasoo hor istaagsiyo baarlamaanka in lala xisaabtamo kadibna haddii lagu helo maxkamad loo gudbiyo kadibna haddii lagu helo waxa uu mudan yahay in la waafajiyo taasay bulshada soomaaliyeed ku aaminaysaa dowladdeeda taasaan ku qalbisanahay mudane madaxweyne su-aasheedu waxay tahay ma noo ballan qaadaysaan programka transparencyga iyo accountabilityga sidaa inuu noqon doono hadhowsa ay noqon doonin wax milaamina waa wasiir hebel waa kankan hebel aan awoodda qofka laga bixinaya magaca u leeyahay ilaa si loo xisaabtamo qofku hadduu hanti qaran warsada lasoo hortaago maxkamadda kadib wuxuu muhiim la mahadsanid walaal waa waa way cadda fariintaadu gabadhaas baan eh, kusoo gabagabaynayaa qaybta hore Eh, ah, gabadhaasi duniya magacaaga iyo meeshaa ka soo xigtay
maalin magacayga waxaa leedahay axda saara socdaa bulshada rayadka waxaan rabaa inaan weydiiyo aan ugu faraxsannahay borogaraamkan laakiin soo daaho waxaan isleeyahay soo aadiyey anoo la kabsamaya dowladda xilligii ay siiyeen mar hore haddii la keeni lahaa waxaan isleeyahay wax weynaa la qaban lahaa laakiin hadda waqtiga ma harin waxaan rabaa inaan su-aalo hadda waxaa la qaadaa lacag waxaa laga qaadaa guryaha waa la lambariyaa idaacad lagama sheego meelay ku dhacaysana ilaa hadda lama sheegin marka ma ku jirtaa waxaa la yidhaha lacag ayaa waxaa laga qaadaa dekeda aeroboortka meelo badan mid dawladda la siiya ayaduna ma ku jirtaa isla xisaabtanka sababtoo ah ummadda soomaaliyeed ayaad mas-uuliyaddeeda qaateen waa in la helaa waa in la caddeeyaa waa inay noqdaan wixii transparency laakiin waxaa nagu jirtaa inaysan jirin wax la dhaho transparency qof walba wasaaradaha inuu geysto dadkiisa inay sidii la doono loo maamulo inaan waxba aan lagala socon waa markaan nahay shacabka soomaaliyeed waxaan kaloo qabaa waxaa kaloo igu jira concern ah waxaa jira hanti dawladdu leedahay waxaa la leeyahay qof ayaa laga kireeyey qofka hawma meeqaa laga kireeyey lacagta laakiin haddii lacag laga qaado oo la kireeyo yaa maamula ma ku jirtaa ayaduna isla xisaabtan sababtoo ah waxaana waa hanti dawladeed annaga dadka masaakiinta ah ayaana iskale mid indhala mid agoona waxay ila tahay beritana xisaabtankeeda kollay dad ayaa yeelan doona waa mahadsan waad mahadsantahay hinda waa idiin soo noqonayaa madaxweynaha ayaan siinayaa inuu ka jawaabo waad mahadsantahi dhammaantiin waad helaysaa
waaya bismi illah alxamdulilah wasalaatu wasalaam aad iyo aad ayaad u mahadsantihiin sheekhu nuur taladii uu soo jeediyey dabcan aad iyo aad ayay qiim u tahay u wanaagsan tahay qofka shaksiyadiisu waa muhiim farsamada keliya maaha aqoonta iyo farsamadu waa seef lafa afley ah qofku inuu sida ugu fiicnayd oo ugu habboonayd oo saxda ahayd oo u adeegsada aqoontiisana waa suurtagal in uu aqoonta uu leeyahay awgeed oo meelaha luqluuq ah oo laga lexlexdo oo qawaanintu aanay aada u arki karin inuu aqoontiisa u isticmaalo oo la dhuunta waxna waa suurtagal dabacadda bini-aadamkay tahay laakiin maamaaday ahayday qof aamina ma jira nidaam aamin ahaa jiro nidaam waa inuu jiraa dabcan qofku inuu alla ku xidhan yahay cabsanayo waxaanay qaanuunkaa ku arkaya ama waa lagu qabanayaa bes aanu ka baqine uu ka baqayo ilaahiis iyo ammaanadii loo dhiibo khiyaanay cawaaqibka xumida dunida iyo midda aakhiray leedahay inuu aada u dareensan yahay oo haddii loo jeeda iyo haddii aan loo jeedinba uu si saxa u shaqeeyaay aaday muhiim u tahay waa ku raacsanahay sheikha in wacyigelin badan khaasatan dadka waxyaabaha sida sahlan loo loo khaldi karo lacagtu ay ka mid tahay qandaraasyada dowladda bixinteeda ay ka mid tahay meelaha aada loo tuumsan yahay in dadka la geynaya lana wacyigeliyo dad la hubiyey oo wanaagsan oo muxuu ahaay inta awoodooda ah nasaaha ku tilmaanan ku tilmaamanna inay yihiin aaday muhiim u tahay laakiin dee meesha aan ka nimiday meesha aan joogno duruufaheenna waxayna waad garanaysaan in khaladaad ay jiraan marna ma la dafiri karo waxaan rabaa dadkeenu inay ogaadaan dalkeenu meesha uu tegay uu gaaray oo uu ka soo noqonayo meel aada iyo aada u fogaan gaarnay waa ka soo noqonaynaa haatan waa soo qabanaynaa laakiin dee haddee hal maalin kuma soo wada kaban karno maalin walba waxbaan waxaa dhibaatadana haysata dadkeena ka mid ah waxa yarkaa tilaabada yarkaa ee aan qaadno aada uma qiimeyno ee waxa dhiman aan qiimeynaa waxa dhimanna aada u badan yihiin waa fara badan yihiin khaladaadka la gelaya waa badan yahay laakiin in dadaal jiro waxna ay dhaqaaqeen niyad samina ay jirto dowladuna ay wanaag wixii tabari waa meesheeda laakiin ay samaynaysaa dadkeenu inay ku qancaan waxaa la yidhaahdaa arrinta ku saabsan muxuu ahay musuq maasuqa ee hay-adan la yidhahdo transparency international ee sanadkiiba mar ay soo saarto soomaaliya meesha ugu hoose corruption index perception corruption index perception waxa waaye arrin oo uma baahna in oo oo factis iyo xaqaa'iq lagu saleeyo uma baahna waxa lagaa aaminsan yahay waayo waxa lagaa aaminsan yahay hadda xaggay ka imaanayaan riboorro la qoray monitoring groupaa riboorkaas qortay qolo kalaa riboorkaas qortay xagga sidaasaa baalideeba laga yiri dacwo sidaas ahaa maxkamadda ka dhacday waxaasoo laysku ururiyey yay ku imaanayaan xaqaa'iqii oo hadda anagu ama dadka qaarkii ay ka hadleen ee corruptionka inta badan kuma salaysna marka laakiin dee waxa muhiimka waxay tahay hadda su-aalaha waxaa iiga muuqdo wax badan oo la ismoodsiiyey oo sida hadda dadka qaarkiis ay u cabireen aan u jirin laakiin ogaan la-aan meeshaani waa meeshii marka lagu ogaanayay meeshaani waa meeshii lagu ogaanayay oo aan rabnay in muxuu ahay waxaasoo dhamme ay ka muuqdaan isla xisaabtanka waa waxaan u keennay walaalkay wiilkeyga cabdulaahi axmed maxamuud somaali youth development foundation wuxuu ka hadlay arrinta ku saabsan amison iyo dembiyada ay gasho iyo dhibaatada ay dadka u geysatahay completely waa subject ka duwan subjectigan systemka cadaaladda iyo nidaamka maxkamadaha in lala aado waaye haddii khaladaad uu meeshaas uu ka jirane markaa lagu qabsado hay-adaha dowladda ee mas-uulka ka ah laakiin maanta midka aan keennay wuxuu aada iyo aada ugu ugu xadidan yahay daahfurnaanta macaamilka dowladda ee ku saabsan waxyaabaha musuqmaasuqa taasi waa cadaalad darri dhacday haddii qof soomaaliya muwaadina lagu xadgudbay ciddii ku xadgudubtayna qawaaniintu sida ay qabta aan la marsiinin waa arrin garsoor iyo cadaaladda iyo dhinaceeda aadaysa marka haddii ay jirto wiilkaasi iyo xuquuqdiisii waxaan qabaa waajibna wada saaran waaye waana u istaagaynaa laakiin de meesha ay leedahay ayaan ayaan weydiin doonaa aan kula xisaabtami doonaa waana ku mahadsan tahay in aada sheegtay axmed arrinta musuqmaasuqa ku saabsan wasaaradaha axmedow hadda warbixinteedii koowaad waxaan ku daray in la sameeyo guddiga iibka qaranka maanta services badan oo dowladda loo sameeyo oo aan shalay loo tartami jirin waa loo tartamaa waxaan rabaa wasiirka maaliyadda asagaa muxuu ah aada xoogaan u sii ah in uu wax nooga tilmaamo waxa qabsoomay waana wakti dambe oo gadaal dambe hadda wax bilowday waayo oo nidaamka procurementiga ama iibka qaranka la yidhaahdo hadduu bilowday dowladdu adeegyada loo qabanayo iyo shaqooyinka loo qabanayo in loo tartamo oo kambaniyo soomaaliyeed ay u tartamaan oo a markiis midkii ku guulaysta la siiyo aniga intaan ogaay warbixinada aan ahay waa inay jirto laakiin wasiirka ayaan sii doonaa si uu noogu sii faahfaahiyo aada noogu sii waxeeyo arinta qandaraaska ama mashruuc ama magaciisa waa arintaas hinda muxuu ahaay daqiiqadii ugu dambeysay dowladda ayaa barnaamijkan la keenay dhacday hinda waxaan leeyahay daqiiqad dowladda uguma dambeyso dowladda waa soo jirta waana sii jiri doontaa waxaa laga yaabaa dadka mas-uuliyiinta inay baxaan isbedelaan xasan sheekhaa maanta madaxweynaha dhowr bilood kabacdi madaxweyne kale madaxweyne kale inuu yimaado ayaa macquula waana waxaan ka shaqeeyo aynu rabno in la isbedbedelo laakiin dowladnimada soomaaliya iyo shuruucda iyo nidaamka iyo dhaqanka dowlad wanaagu waa jiraya maanta haddaan samaynay oo annagu aan tagno kuwa naga dambeeya imaanayo waajibka saaran wuxuu yahay inay kasii qurxiyaan meeshaas oo ay wax kusii daraan marka wax annaga nala yimid oo annaga nala tegaya ma ahane way jiri doontaa diyaadira insha allah ilahay idinkiis lacagta ee guryaha iyo dekeda iyo airboortka laga qaado waxaan rabaa inaan idiin sheego dowladda federaalka ee soomaaliya ee dowladda dhexe ah ee maanta jirtaay horta waxay ku nooshahay ku jirtaay waa magaalada muqdisho dekeda muqdisho sida hinde u sheegtay guryaha muqdisho ku yaalo suuqyada muqdisho baabuurta muqdisho marayso wadada ceelasha muqdisho ku yaalo korontada muqdisho laga bixiyo cashuuraadka laga qaado waaye bajetka labada boqol iyo jajarka milyan gaaraya ay ku salaysan tahay lacagtaasi dowladda federaalka oo dhan baa ku shaqayso baarlamaan ciidamo maxaanku yidhahdaa shaqaalo rayda oo dowlo adeegyo kale oo jiro oo hadda bilowdayo tacliimtii iyo caafimaadkii wixii ay ka mid yihiin dhammaan kaalmooyin intii suurtagal ah la siiyo dowlad goboleedyada iyo degmooyinka iyo gobolada iyo dhammaan waxay ku saabsantade dakhligaas yar oo halka il ku kooban soomaalidu waxay ku maahmaahdaa nin hal ille indhala-aan u dhow oo hashaas ile haddii uu ka dhaca dee waa indhala-aan annagu hashaas ilaan qabnaa ayadii aan marka waxaan isku daynay intii kalaankeena si ay noogu daysadaan maamulada iyo dowlad goboleedyada iyo waxaa jira oo dhan in ayada la saxo guddigii adeeg guddigii maxaanku yidhahdaay iibka qarankaa la sameeyey maxaanku yidhahdaay isdabagal iyo muxuu ah qandaraasyadii iyo wixii waa jiraan waxaan rabaa inaan mar kale ku celiyo ma ku doodayno mana ku faanayno inaan boqolkiiba boqol saxnahay laakiin waxaan ku doodaynaa oo aan ku faanaynaa inaan maalin walba wax cusub oo dowladnimada sax ku ah oo in la sameeyo mar hore ay ahayd oo naga maqnaay maalin walba inaan kusoo kordhino dowladnimada marka horsocod inaan nahay oo sii dhaqaaqayno waa gaabisaan waa la dhihi karaa waa yaryihiin waxaan ka badanaa laga rabay dowladda waa la dhihi karaa waa lala soo daahay waa la dhihi karaa laakiin waxaan rabaa inaan idiin sheego maalin walba dowladda soomaaliya waxaa ku taagan oo ay ku fikirtaa wax cusub oo dowladnimada sax ku ah oo maqan see loo keenaa marka la keenana waxaas inay boqol kiiba boqol sida ugu fiicnaay u shaqo bilaabaan ma aha laakiin waxay waa bilow waa dhisbayaan mashruucan daahfurnaanta la yidhaahdaa ee dowladda daafuran waa bilow qaladaad badan iyo meelo badan oo ku liiliitay waxbaa la arkaya laakiin wuu socdaa maalin walba wuu dhismaa wuu dhismaa waxaan rabaa inaan kusoo gunaanado hantida maalan inda ay ka hadasho guryaha dowladda iyo hantida dowladda ee la kiriyay waxaan haddee dowladdaani wixii shalay ay lahayd boqolkiiba boqol maanta inay yeelato ayadu dhaqaajiso oo dowladdan inta aniga cimrigayga qabto ama iga daba dhow ama iga da-weyn waxaan soo joogna maalin maalmaha ka mid ah oo shay ganacsi ku saabsan oo qof muwaadin oo soomaaliya uu ka ganacsado aanay jirin wakaalada maacuunta dadka qaarkiis waa maqleynaa u malaynaa guriga dheer halkaa ku yaalo bakeeriga iyo saxanka iyo jalamadda iyo digsiga dowladdaa keeni jirta wakaalada inji waa maqasheen wax kastaoo la cuno oo raajin raashin ku saabsan ayadaa keeni jirtay wakaalada maxaanku iraha wax walba tumay laba wakaaladood oo dowladdu ay leedahay yaa la keeni jir yaa wax walba hayay dowladda dhaqaalo oo boqolkiiba boqol gacanta dowladdu ku jira nidaam berigaas adduunka ku jiray oo xoog badanuna ahay maanta wixii marka waa isbedeleen suuqa xorta ah federaalism maxaanku irahdaay dhaqaalaha furan wax walba waata aan leenah dowladdu marka wixii shalay waagaas ay samaynaysa daarihii ay yeelatay ee dhulka iyo wixii oo dhan maanta inay iska burbursanaadaan oo halkaa ku yaalaan oo maalin walba xusuustii murugada lahayd iyo wixii shalayna soo maray ay naga hor muuqdaan iyo in qof soomaaliya inta la siiyo ama qof ama shirkad ajnabi ama shirkad soomaaliya waxaan hagaajiyo dhisoo qurxi oo wixii loogu talagala ka dhig oo maxaanku yidhahday ummadana ugu adeeg adna ku adeego dowladdana dakhli ha ka soo gala la yidhahdo waxaan garayaa wax badan oo waxaas ka mid ah oo waqtiyadii lasoo dhaafay la bixiyey sidii la rabay looma bixinin sidii la rabay uma ay dhicin le-anna waagaas wax badanoon hadda leenahay maanaan lahayn ma jirin ma qabin qandaraasyadaan iyo tartankan iyo waxyaabaha iyo daahfurnaanta aan ka hadlaynaa iyo ma jirin haddii wixii la sameeyena aayado qur-aana ma ahayna maalintii ku habboonaato in dib u eegis inta lagu sameeyo hadday waxshal khaldameenna la saxo hadday sax ahaayeenna sideedii lagu sii dhiirigeliyo intaba muxuu ahaa way way way imaanaysaa laakiin hal midaa marka aan rabaa inuu hal midoo muhiima hal ka midoo muhiimka waxa waaye kalsooni dadku soomaaliyeed dowladooda inay ku kalsoonaadaan ciladaha cilada way jiraan khaladaad waa jiraan awoodyari waa jirtaa aqoon la-aan waa jirtaa aaminbax badan oo aan wax badan laga aaminbaxsan yahay waa jiraan laakiin haddii aanan nafteenna intaan kontaroolno nidaamkan intaan ku kalsoonaano albaabadiisa saas markii loo furana farta aan lagu fiiqin halkana ciladaa ka jirta halkana hala saxo war halkan hala tuso war dowladnimadan waa la wada leeyahay afarta qofood oo madaxda ah oo mas-uuliyadda loo dhiibo ammaanada loo dhiibo hadda aan leenahay ha lala xisaabtamo oo hala eego keliya iskama laha marka dowladnimada inaan ku kalsoonaano wixii khaldamay ama khaldamayana dowladdu inay albaabada furto oo dadku arkaan oo ay yidhaahdaan meeshaana wax ka khaldihin ayaan ka shaqayn doonaa aad iyo aad aa umahadsantihin
waaya waxaan siinayaa wasiirka maaliyadda arrinta madaxweynuhu ka hadlay inuu si kooban uga jawaabo kadibna waad isin doonaa soo dhowo wasiir arinta qandaraasyada iyo iibka qaranka iyo sida loo bixiyo soo dhow
waxaan rabaa wax yar inaan waadaxiyo su-aasha oo axmed weydiiyey oo ku saabsan marka hore arrinta mashaariicda iyo wasaaradaas ay u maamulaan horta waxaan rabaa inaan idiin sheego wasaaradaha dhammaantood accountida ay ku lahaayeen bangiyada gaarka ah sanad ka hor ah mana isticmaali karaan hadda bangiga dhexgeliya ayay isticmaali karaan labo haddii ay wasaaraddaas rabto inay mashruuc fuliso mashruucaasna uu yahay mashruuc lacagteeda ay soo marayso dowladda dhexe mashruucaasi wuxuu noqonayaa mid loo tartama ayuu noqonayaa meeshaan ayaan ka arki doontaa insha allah laakiin waxaan rabaa inaan idin xusuusiyo sanadka hadda lasoo dhaafay oo laba kun iyo shan iyo tobanka soomaaliya waxaa la siiyey lacag ku dhow hal bilyan oo doolar lacagtaasi boqolkiiba sideed keliya ayaa qisada dowladda lasoo marsiiyey inta kale qaab n g o qaab la mid ah ayaa lagu fuliyey oo aan xukuumadda maaragtay aan bixin karin oo maaragtay doonariska ama daadbaxyaasha ay toos u bixiyeen sharciga iyo ka qaranka wuxuu farayaa casriga ka dambeeya wax kasoo qandaraas ah oo dawladda la siinayo haddii ay ka badan yihiin qiimo mucayan ah in loo tarsado qaabka marka waxaa kala yihiin qaab badan kasoo qaad weli kasoo hadda la dejinin wixii oo kun doolar ama ka yar waxaa laga yaabaa in si toos wixii loo soo hito wixii kun doolar iyo laba kun oo doolar oo kale ah in la keeno saddex aansheegato oo lasu barbardhigo midii raqida laga qaato wixii ka badan ka soo qaada laba kun ilaa iyo shan kun oo kale waxaa laga yaaba in la yidhaahdo dhowr hay-adoodu ay dhan dhowr shirkadood ilaa tobaneeyo gaaray ha usoo tartamaan oo select tendera la yidhaahda wixii intaas ka badan waxaa laga yaabaa in la yidhaahdo si soo si si si furan ha loo tartamo marka shuruucdaasna way soo socdaan oo waxaa waa waa waxay ka hoos jiraan iibka qaranku hadda la ansixiyey waxaa kaloo hadda samayska isugu jira guddiga iibka qaranka oo weligiis jiri jiray waqtigii maaragtay dowlad- dowladdii hore kaas ayaanan ka mas-uul noqonaya maaraynta qandaraasyada wasaaradaha ma maamulayaan qandaraasyada waxaa maamulaya guddigaas ayaa maamulay waxa hadda aan sameynaan rabaa inaan wax idinka sheego oo ah wasaarad kasta hadda waxaa ku fardi ah oo ku waajib ah wixii maaragtay oo tasiilaada ama adeeg ah ay helayaan inay la yimaadaan qaansheegto waxaa jiri jiray waxaa la yidhaha raaming cost oo wasaaradahaas lacag kaash ah la siiyo lacagtaas kaashka marka ay ku bixiyaan ijaarkii internetkii shidaalkii ay ku bixiyaan waa la jiri jiray taasi wasaaradda waxaa la siinaya keliya lacag yar ugu badnaan kun doolar ah oo bisha isticmaasho oo cash cash la yidhahdo wixii intaas ka hara waxay keenayaan qaansheegado ama invoice invoice-kaasna hadduu qiimihiisu uu badan yahay waa inay soo caddeeyaan processkii ay ay qandaraastaas ku siiyeen qofkaas oo maaragtay adeegii soo bixiya waxaa kaloo taas weheliya in supplierkaas ama benderkaas ama qofkaas adeegi bixiyey aan lacagta loo siinayn cash oo ku qasban yihiin inay account ama xisaab ay ka furtaan bangiyada gaarka loo leeyahay maaha bangiga dhexe kelima bangiyada gaarka loo leeyahay meeshaas marka waxaa ka baxaya wixii lacaga oo oo caddaan ah oo la isticmaali jiray ayaa meesha ka baxaya waxaana yaraanaya corruptionkii ayaa meesha ku yaraanaya marka waana wax hadda jiro oo socda waxaa kaloo rabaa inaan idin- idin ku bishaareeyo in hadda la hirgeliyey barnaamij la yidhaahdo efmis oo sanadkii hore la hirgeliyey laakiin sanadkii hore wuxuu ka hirgeliyay keliya wasaaradda maaliyadda bangiga dhexe iyo dhowr hay-adood kale hadda waxaan waxaan ku faraxsanahay inaan idiin sheego in dhammaan hay-adaha dowladda dhan systemkaas la geeyey marka qofka maaliyadda maamulaya wasaaraddaasi hadda uma baahna inuu soo baxo wasaaradda maaliyadda yimaado oo waraaqii u daba socdo systemkaasu soo gelayaa saamtiroorka guud uu nala joogaa marka systemkaasi qof walba oo qal soo dalbanayo wuxuu soo maraya systemkaas mana jirayso hal doolar oo dowlad ay bixiso oo aan systemkaas uga bixin ma jirto waxaan kaloo rabaa in maaragtay walaasha hinde iyadana aan u sheego dakhli kasta ama soo gala in systemkaas lagu qabanayo iyadana dakhligaas isagoo break down ah oo jajaban isagana intaad ka arki doontiin wixii su-aal qabtiina waana soo weydiin karta insha waa allah.
mahadsantahay wasiir Eh, waxaan siinayaa dadweynaha ku noqonaya waad mahadsantihiin axmed diine iyo eh, abkow inaad soo koobtaan isku daya si aan anagoo dhan u gaarno waad waad mahadsantahay
madaxweynaha dowladda soomaaliya wasiirada xildhibaanada mas-uuliyiinta kale boobka jooga waxaan leeyahay asalaamu calaykum waraxmatullahi sanaan kadib ee, waan ku faraxsannahay madaxweynuhu inuu shacabka soo siiyo inaan la kulanno Ee, intaa kadib ee, horta barnaamijkan waa fiican yahay laakiin waxaa la rabaa in laga dhabeeyo in laga dhabeeyo lana waxaan haynaa intaas xeer intaas shuruuca lasoo saaray hadda ka hor waxaa la ogaa warqadii lagu qoray ayay weli ku yaalla ma aynan gelin mana gaarin shacabka markaan usoo noqda arrinta ee arrin barnaamijkan ee, maanta baddaha furahay waxaan is dhihi karnaa ee, waxaan baqan waynu ku hirgelay haddaan shacabka iyo aan la isku celin dowladda waxaa warasa in la horta marka hore la keeno in shacabku ay aaminaan dowladda dowladduna ee shacab dowladdu shacabka aamin maxaan ka wadaa dawladdu inay aamto shacabka waa inay shacabka u timaado madaxweynuhu baa ugu horeeyo inuu shacabka u tago inta oo waqti ka siiyo inta madaxweynuhu fadhiyo in lamida inuu shacabka siiyo oo shacabka uu la kulmo goobahooda ugu tago waxa ay qabaan dareenkooda u sheegaan halkaa ayaa waxay ka imaanaysaa dadku inay aaminaan waxa la wada sirta sida mida wasiirada iyo mas-uuliyiinta kale qaran waa inay shacabka u tagaan waxaan dhihi lahaa hoteelada iyo shirarka gaarka ayagoo waxaa ka xoog badan inay shacabka u tagaan shacabka bas siday dad u ogaadaan u sheegaan wax badan ayaa wax halkan ku qoran ka bixi lahaa dad haddii u tegi lahaa toos ka toos laanna marka madaxweynuhu arag uu ka hadla raadi iyo markaan hadda saan uu noola qolan u jeedno maxaa waxaan sheegaya way kala duwan waxaanaa muslimiintu waa in markay shacabku tagaan oo shacabku la hadlaan oo su-aalaheeda u sheegan karaan oo la-aanta u sheegan karaan wax wax badan bay ka bedelaysaa dhaafsanaan waxaan kaloo aan labaa arrinta arrinta meel laga shacabka ka dareemaan waxaa ugu horeysa waxaa dhibaatada meesha ugu weyn waxaa ugu weyn amni arag waxay la tahay waa arrinta aada u culus amnigana waxaa noo haya waa ciidan waxaan rabnaa daafurnaanta iyo isla xisaabtu waxaan rabnaa inuu askariga jidka taaga ka buuqo askari waa inuu xuquuqda amniga loo hayo waa inuu xuquuqdiisa helo si markaa shacabku ay askariga ula shaqeeyaan laakiin shacab askari baahan maxaa weeye amniga uu sugaa waa kala gata marka waxaan rabnaa aan aragno mushaarkiisa joogto loo siiyo oo la yidhaahdo shacabka maanta dareebaan suuqu dareebaan oo maanta ciidamadii dawladda mushaarki la siiyo oo lacagtan suuqa suuqa laga dareebay marka waxaan dhihi lahaa madaxweynaha qaranka kale waxaa weeye ciidanka amniga loo sugahaya ayaa koobka ah ka qaybgalka bulshada ka qabta dawladda oo agtaas u hesho waxaa kamid oo kale inaad mas-uuliyiinta u tagaan shacabka in ciidanka amniga iyo adeegyada dadku ay arkaan wax laga qabtay isbitaal wax laga qabtay markay dadku shacabka waxaas wada arkaan waxaan filahayaa inay wax badan dawladda waad mahadsanta waxaana mar walba ood ka xariiqaya in dawladda iyo madaxweynaha qaranka noogu horeeyo in shacabka loo qabto waad mahadsan tahay cabdiqaadir
بسم الله الرحمن الرحيم مدحنا جمهورية وزيرنا الدبانا قرار المشترى أخذت مانتا وحيد طريقة الله لكن تأتي أنا حلم وعائد السلام ولا وقف وإسلام دولت الإسلام صار أكثر وعكسوا في الأولاد ملحوين في التغالب إلى أن يعثمان أهم الرغبة حول الدكتور منه حول الدواء نبي لا نبي ما على وقتها نبكى صحن مال لما نمرة سياسة الاعتماد حق العالم وكسي حق العالم وكسي سيلس وشدوانا تاس مركعين تفتر كاللوات وحواي سيلس وشدوانا كيونو وعلي الوحاك انتا وقت دولة هلكي وقت ولوات يسم دولة هذا إيمان هذا الشمسات وغير الوات يسم دولة maskaxdayda marka ku soo noqdo hawshaan maanta madaxweyne diyaaradu waa gaban kartaa kaasimaadka waa geli kartaa guri waa dhisi kartaa wado waa dhisi kartaa laakiin dad ma dhisi karta dadku ma samayn karo soomaali meeshay la'daana waa dad sharciga kama baxo sharci waa buuxaa oo dawlada sida daraaddeed ani waxaan qabaa dadkana ha la xulo dadka ha la xulo macnaheedu ma aha qolaha loo diido qolaha ha la siiyo anigu maaha soomaali waa soomaali ninkii wuxuu bixi karo hawshaasa ha loo diido laakiin dad loo samayn karo madaxweynuhu meesha dawladdaada dad
soo koob cabdiqaadir aad oo mahadsan aa mahadsantay
wasiirka maaliyadda hadda halkan ku jiraa malaynaa dowladnimadiisa anigu maantaan arkaa soo nool inta kale dalkaana nimicigama aqoon badan marka kala maqnaanshadaas ay keenaysaa wax aad u dhib badan aad u dhib badan ma la isaaminayo sidaas daraaddeed anigu waxaan qabaa hal shir iyo laba shir inaan waxba lagu saxikariyo laakiin arrintaan way u baahan tahay in hore loo wado qaybtii ururada bulshadana madaxweynuhu si toos ah noogu siiyay laalaabka nagala dhaafo waa soo dhibtoona hadna waana og tahay waxaan rabnaa hadda madasha lagu kala tegay hadda annaga fadhi lahaa oo isku bedcelin lahaa nala kala tago waa mahadsantaha cabdiqaadir aad baad u mahadsan tahay waa kuu mahad celinaynaa ee, runtii sida uu sheegay wax badan baad doontii dhinaciina wada soo gaaraysaa maalmadan baan siinaya laga waxaan idinka codsanayaa maalinba waxbaa laga hadli doonaa maanta mawduuca aan joogno waa inaan ka hadalno waqtigana lasoo koobo si dhammaantiin aan isku gaarno soo dhowow بسم الله الرحمن الرحيم waxaa la dhahaa dunyacka kulligu waa islaamaya madaxweynaha noogu horeeyo aadaan ugu faraxsanahay lakulanka aan la kulmeyno madaxweynihiina iyo saraakiisha iyo kulli dadka dhan oo dadkeena annagaa isweyne mararka qaarkeed waxa lagu eedeynaya dowladda oo cabsida aragtay haysay annaga civil society-ga marar isweyneyba sanadahan taasna waa laisla wada ogyahay waa amni darada markaan markuu gudagal waxayga waa talab su-aalo ma ahan talab ugu horeysa waxa waaye waana laga dhawaajiyey waa amniga in ciidamada loo helo xiriyo qorshahana uu ku daro daafurnaanta oo hantida midda labaadoo ku daraayo waxa waaye adduunka kama dhicin miisaaniyad intaasoo soo baxda intaasoo soo baxda intana laga daayo hal boqoley hala sameeyo dowladda intaasay bixisaa boqolkiiba intaas ayay miisaaniyadeeda tahay intaasna waa la qabaa wax cad ha noo ahaato tan kale oo ku daraayo waxa waaye in la bedelo dhaqanka dhaqanka waxa waaye dowladda keligeed mas- waxa waaye shacabku ka imaadaa musuq maasuq sababtoo annaga waxaan ku eedaynaa intaasoo sano wasiir ahaa muxuu dabcaday wax matara marka dhaqankaas oo ah iyo maanta maxaan bixiyey wutulmaluugii keed iyo maxaa arrimahan oo muxuu ahaa musuq maasuq waa soomaali meheraddeed iyo micnaha jiroo waxaas horta inaan bedelno waayo dhaqanka haddii la fiiriyo dhaqankeena soo jireenkaa wuxuu ku qotolmaa musuq maasuq iyo corruption marka taa in ayadana lala dagaalamo sida loola dagaalamayo cadowga in loola dagaalamo midda kale oo talada aan kusoo jeedinayo waxaa waaye isbedelka marka laga tago in qofka xilka loo dhiibaayo marka u horeysa la xisaabiyo hantida wuxuu u leeyahay si hadhowtii daafurnaantay ka mid tahay loo ogaado waxa ku soo zaagay midda u dambaysa waxaa waaye isha keliya inaan la xirin sababtoo ah maalin kasto dekeda canshuuraha waa la qalayaa guryaha waa la qalayaa dekeda kalaan qabnaa waa raqiis waa laga cararaa dekedii xamar saa u ogtihiin ma la ma la socdo كل واحد عرض ربا ملكته الصلاة واحد عرض ربا كيرت وزاد سكولاتي معلمتي برايت أو تتجرى ربا إن قبل الله قد جوه أي سوء مقدسه مرة مقدسه نفتك هل وسع اللي مفتك بس كل ما شمس وده بقول قليل خلص فيديو طريقة الله سمينا طريقة بوساسو يتم كسمايو يتم شوائل إسل هذا تان أن نبسكرو شعب كنو Waa mahadsan tahay.
السلام عليكم ورحمة الله waa mahadsan tahay mudane madaxweyne hal qof oo waxaan kugu darayaa xagga dadka nagula soo xiriiray ee, baraha bulshada waan idin sii doonaa ee, abukar cawaale oo loo yaqaano qaadiid ayaa su-aal soo dhiibtay dabcan eh, qofba meel baa ugu daran Eh, wuxuu ka hadlayaa eh, arrintan wuxuu leeyahay waa arrin saameyn kula dadka soomaaliyeed marka waxyaabaha loo baahan yahay in laga hadlo waxaa ka mid a qaadka iyo dhibaatada uu ku hayo dadka soomaaliyeed dowladda soomaaliyeed ma eegtaa ee, qaadka soomaaliya lacagta u- u- yani uga baxda inta ay la eg tahay sanadkiiba taasoo dadka dhibaato ku ah waa madaxweynaha ayaan siinaya kadibna idinkaa ku xigi doona insha allah
waaya bismi illah aada iyo aad ayaa muxuu ahaay dee talo iyo aaraa ayay u badnaayeen ee, wixii lasoo jeediyey dabcan waana kulli talo iyo aaraa fiican oo aada iyo aad waxtar u ah waana waana la qaadanaya haddii aan la yidhaahdo midda aan rabo inaan ka dhex madiina uu ka dhawaajiyo oo ah aaminaada shacabka haddaan tani hadalkii baan ka baxaayay waa kusoo gabagabay aaminaadda aada iyo aad ay muhiim u tahay aaminaaduna mar walba qasab maaha in ay aaminaad darra jirto laakiin aaminaaddu waa waxyaabaha ugu daran oo bulshooyinka dagaalada sokeeye ka soo baxay dhibaatooyinka ugu daran ee haystay ka mid tahay oo ay muxuu ahaay ugu ugu dhib badan yihiin mana sahlanaa qofku in uu meeshaas ka yimaado ma aha keliya yacni in wixii ku aamin baxay in la tusiyo keliya ma aha kan tusinayo inuu aaminsanayn waxaa la tusinayo loo sheegay inay wixii saxda ay yihiin haddaanu qofkii aaminsanayn arinta aaminaadu waa arrin aad iyo aad u dhib badan waayo waqtigayna u baahan tahay laakiin way imaanay qofku midda kale waxaan rabnaa dee annagu marna ma dhihin haddana ma dhahayno war nidaam iyo system iyo qaab aan isku aaminno aan samayno nidaamkaas aan aaminno qof yaanan ictimaadin oo aanan xasan sheekh waa ninkii fiicnaay ama xasan sheekh waa ninkii xumaay macno weyn ma samaynayso xasan sheekh shal u yimid berrina waa tegaa laakiin nidaamka dowladnimada waaye waxa u baahan in la aamino ee haddii ay noogaga xidhanto qofka haddii ay nooga xiranto xoogaa waa dhib badnaanina leanna qofkii ma aha joogto ma aha qofkii qofkii waa isbedbedelayaa waa tegayaa waa imaanayaa muxuu ahaaye si kastuu qofkii qaasiga qad si kastuu qofkii noqonaya marka waxa u baahan waa nidaamka aan isku dayno nidaamka inaan saxno nidaamkana aan aamino tallaabada maanta la qaadayana waxay ka mid tahay sidii nidaamka kuna saxmi lahay annaguna aan ku aamini lahayn hal berina ma dhacayso in oo nidaam boqolkiiba boqol aamin aan keenno laakiin inaan kurino oon barbaarino ayaan u baahannahay shacabka ha loo dhowaado tala aad iyo aad u fiican waaye waana insha allahu waa waa la qaadanayaa in dowladda iyo mas-uuliyiinta dowladdu inay shacabka mar walba u dhowaadaan duruufo kasta oo iska iska dhibaataysan oo jira arrinta amniga iyo ciidanka xuquuqda uu leeyahay askariga waajib waaye meesha waxaan nimaday wax la yidhaahdo mishaar askareed ayadoo aanu jirin maba jirinba askartu maalintii hal doolar oo garaam ay lahaayeen oo aan markaan imaanaynay laba kun iyo labaiyo tobanna dhowr bilood aan la helin ayaan nimaaday maanta askarta garaamkeedana lama waayo mishaarkeedana inuu dib u dhaca mooye wuu jiraa iskaylaa loo sameeyey waxaan nimaday askariga iyo jananka ayagoo isku mishaar ah maanta way kala mishaar badan yihiin sida mas-uuliyiinta ugu mishaar badan yihiin mid ayaga ka mida dabcan oo wixii uu mudnaay ama wixii uu ku habboonay inuu helo hela ma jiro laakiin nidaamkii dowladnimada ayadoo la raacayo mishaaraadkaasi daah iyo dib u dhac meelaha qaarkood wuu yimaadaa marmarka qaarkood laakiin muxuu ahaaye waa jiraa wadooyinka xidhan marna niyadda dadka in la dhiba abko waa ka hadlay waa run markii ugu horreysoo laga hadlana ma ahan in dadka la dhibo ma aha muhiimadda iyo ujeeddada amni darrada jirta iyo cadowga maxaan ku ihahdaa dhibka badanna ee aan la dagaalamayno ka hortaggiisa unbaa meesha lala galay laakiin dib inta loo eego farsamooyin ka fiican oo aan sidaa aan ahayn hala baadi goobo waa waa waa tala fiican waaye laakiin cadow dhib badan oo aada aragteen sida uu yahay naxariis darradiisa iyo sida uu ummadeenna shacabkeenna caadiga ah oo maxaan ku irahdaa suuqa joogaayo siduu ula mucaamilaya aad aragteen naxariis iyo diin iyo dadnimo midna aanan lahayn waaye waxa aan muxuu ahay la tacaalayno haddii marka caqabado dadka ay kasoo gaaraan dagaalkaas lagula jira nimankaa cadowga ah aada iyo aad ayaan uga cudur daaranaynaa waana ka xunnahay waana waana la saxayaa intii la takfiifi karo ayadoo marna aan fursad la siinaynin cadowgu in ay dhibka ay geysanaan dhib kasii badan in ay geystaan haddii aan la yidhahdo dowlka bulshada rayidka ah haddee duniyaa muxuu ahay hadda ka hadashay oo mashaakilaadka iyo duruufaha gaarka waan ku simannahay madaxda basmaha waxaa lala ayaayay adinka laftiina inaad isla adiin oo marmarka qaarkood sidii awal laysku arki jiray aan laysku arkin laakiin in bulshada rayidkaa haddee waxa ugu sahlan bulshada rayidka ay macaamilkeeda iyo active ay ka noqon karto ay xoog ku yeelan karto waa nidaamkan weliba bulshadeena rayidka inta badan waxay u badan tahay boqolkiiba sagaashan aan dhoo iyo in ka badan waa dad access muxuu ah internetka u leh fadlan muxuu ahay hala access gareeyo hana laga jawaabo oo wixii khaldanna waa khaldan yihiin ama horumarkaanay rabaan hala yidhaaho wixii saxanna hala bogaadiyo dadkii sameeyey si ay fursad kale ay usii helaan muxuu ahay arrinta dhaqanka waa run duniyay ka dhawaajisay nacaskan intaasuu joogay muxuu ka tacbaday meesha muxuu ka qabsaday waa arrin dhab ah oo jirto oo dadkeeda inuu iska wacyigeliyo oo annaga horta aan isu sheegno u baahan koo wiilkan ha la ii meelayo haye dekedda ha la ii geeyo airboortka ha la geeyo wasaaradda maaliyadda ha la iigu qoro waxaasoo dhan maxay calaamo u yihiin waa uun waxa la xaday calaamo u yihiin moogta marka inta qof annaga naga mid ah oo saas u fikiraya annaguna aanan lahayn horea waa khaldan tahay balaayaad ka tegiyo haysa aan lalahayn odagii nabadoonka ahaa iyo xildhibaankii iyo maxaanku irahday qofkii kale iyo kulli inta laysu soo raaco wasiirkii ama muxuu ahay ciddii meesha joogtay cadaadis lagu saarayo laleeyahay noo meelay oo maxaanku irahda meesha hana loo geeyo wasaaradda maaliyadda ha laiigu qoro bangiga ha la ii geeyo maxaanku irahday tarafika ha la ii geeyo maxaanku irahday dowladda hoose muxuu ahay qaybta muxuu a maaliyadda ha la iigu qoro kan waxaasoo dhan waay marka yacni dowladda keliya ma ahan iyo dadka dowladda u shaqeeya dadka dowladda u shaqeeyana dadkay ka mid yihiin cirkana kama soo degin dayax gacmeed laguma keenin dadkaas maxaad qabsatay laleeyahay ka mid yihiin aaminsan maxaa qabsatada lagu geeyey meesha ii geey muxuu ahay meesha lagu geeyey la siyaasadeeyey waxaasoo dhan bay ka mid yihiin marka dhibku waa na wada gaarsiisan yahay dhammaanteen aan u guntano laakiin yaanaan faraas ku fiqfiqin meeshaas aan ka bilowno wale adig qof maarta ah ha loo tartamo shaqada dowladda tartan furanaa lagu helaa ha loo tartame tartan hala gala hala yiraahdo dowladuna aad inay uga shaqayso muxuu ahaa in loo tartamo oo positionska yaa wax yaqaano la yiraahdo aaday sax u tahay arrinta ku saabsan qofka mas-uuliyadda dowladda qabanaya marka hore in hantidiisa la ogyahay qofkani muxuu leeyahay meeqa guriyuu leeyahay baasakaashi maxaa bangiga u taal meeqa shirkadoodu muxuu ahay sheerku leeyahay meequu leeyahay in la ogyahay aaday muhiim u tahay waxyaabaha ugu horeeyo oo dareenka ama muxuu ahay aaminaada keenay ka mid tahay soomaaliya hore ugama ayan dhici jirin laakiin hadda insha allahu waa laga shaqaynayaa qof walba inuu mas-uuliyad markii loo dhiibayo ou declaare gareeyo ama caddeeyo waxa uu leeyahay isaga iyo faamiligiisaba waxa ay leeyihiin inay caddeeyaan laakiin waxa asalka waxay tahay systemka meel looga laalaabto looga dhex qaraabto oo wax looga dhexalay lama waayo eh qofku inuu qof damiir iyo dadnimo iyo diin leh inuu yahay aad iyo aad ayay muhiim u tahay qodobka ugu dambeeyo oo walaalkii abukar cawaane ee muxuu ahay internetka naga soo weydiiyey ee ku saabsan qaadka qaadka runtii dhibaato aad iyo aad u weyn uu dalkan ku haya lacag aan caadi ahayn oo lacag adag ana waa nooga baxdaa amni darada qaybuu ka yahay mujtamaca iyo qoyska dhismihiisa dhibaatooyinka haysta qaybuu ka yahay yacnii waa mushkilo sideeda u taaga lama dafiriya taas wuxuuna maanta gaaray meelo badanoo adduunyada ka mid ah waa daroogo in la yidhaaha oo qofka qaadka wada iyo qofka koka-iinka wada isku si in loo maxaanku irahday loo ciqaabo oo isku xeer la mariyo oo darooga qof waday oo ka ganacsanaya oo kale inuu yahay nasiib daro garaadka iyo wacyiga mujtamaceenna weli meeshaas ma gaarin in badanoo naga midana qaadku uma arkaan inuu dhib yahay wax wanaagsanay u arkaan qaadku waa waa quud owliyo dadaaba yiraahdo oo maxaanku irahday waxeeyaba meeshaas gaarsiiya qaadka waxau ka yimiday dalka si frio inuu kusoo galo wuxuu ka yimiday qaadleyda ama qaadwalayaasha in layidhaha isku taga oo bal wixii aada maxaanku irahday dhiibi kartaan cashuur dhiiba in la yidhaahdo maanta wuxuu maraa meel dowladdu ay cashuurto canshuurtaas dowladda laga qaado weli way yar tahay joojintiisa waa mas'alad kale mamnuuc uu qaadku ka yahay soomaaliya in la yidhahdo dowladdu mar walba waxa ay dhaqan gelin karto in ay go-aan ka gaarto samaysan waayo dowlad xoog badan oo taris adag ah oo dawlad dhexe ah oo awoodooda intay u taagneena annagoo leh ayaan mamnuucnay qaadka dowladda soomaaliya mamnuuc muddo ka bacdi dadaa loo dilay dadaa hantidooda lagu dhacay oo dawladdu ay ugala wareegtay aandan muddo ka bacdi waa la celi waay waa la sii daayay maanta marka waa joojinaynaa maaha laakiin kow labada waxaaba u baahana waxay tahay wacyigelin sheekh nuurna waa nala joogaa culimada iyo bulshada rayidkaa inay kambeyn wacyigelina oo qaadka dhibaatada uu mujtamaca ku hayo inay gaarsiiyaan waa kow midda labaadne wasaaradda maaliyadda way wadaaye lacagta ugu badan oo muxuu ahay canshuur ah in laga qaado iyadan waa waa qodobka labaad oo ay dadka qaarkiis awoodooda u diido inay isticmaalaan inkastoo dad badan ay qabaan dagaalka iyo dhaca iyo boobka iyo tuuganimada unbaa sii badanaysa ma qabaan laakiin waa waxaan dowlado badan ayaa boqolkiiba labaatan iyo shan dakhligooda wuxuu ka yimaadaa qaadka cashuurta ay ka qaadaan annagu kama yimaado aada iyo aad lacag u yar oo xadidan oo koobana laga qaadaa laakiin bal aan ku bilowno mashruuc ka bilowda labadaas meelood in cadaadis dhaqaalana dowladdu ay saarto wacyigelinna mujtamaca loo sameeyo ka bacdina biri tallaabooyin kale ilaa qaadkii oo uu nooga joogsado oo dalkeenu uu ka joogsado aan gaarsiino haddii aad umahadsantiin